imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shan iyo tobanaad ee muujintii riyadii lagu arkay toddobadii fijaan iyo toddobadii balaayo oo haddana waxaan samada ku arkay calaamo kale oo weyn oo cajaa'ib leh waxayna ahayd toddoba malaa'igood oo haysata toddoba balaayo oo ahaa kuwii ugu dembeeyey waayo waxaa iyaga ku dhex dhammaatay caradii ilaah markaasaan arkay wax u eg bad muraayad ah oo dab ku dhex qasan yahay iyo kuwii iyagoo guulaysan ka yimid xaggii bahalkii iyo xaggii sanamkiisii iyo xaggii nambarkii magiciisa oo dul taagan baddii muraayadda ahayd iyagoo haysta kataaradihii ilaah oo iyana waxay ku gabyeen addoonkii ilaah oo muuse ahaa gabaygiisii iyo gabaygii wanka iyagoo leh rabbiyow ilaaha qaadirka ahow shuqulladaadu way weyn yihiin oo yaab bay leeyihiin boqorka quruumahow jidadkaagu waa xaq oo waa run rabbiyow bal ayaan kaa cabsan doonin oo aan magacaaga ammaani doonin waayo adiga keligaa ayaa quduus ah maxaa yeelay quruumaha oo dhammu way imaan oo hortaada ayay ku sujuudi doonaan waayo falimahaagii xaqa ahaa waa la muujiyey oo waxyaalahaas dabadood waxaan arkay macbudkii taambuugga markhaati furidda oo samada ku jira oo la furay markaasaa macbudkii waxaa ka soo baxay toddobadii malaa'igood oo haystay toddobada balaayo oo waxay qabeen dhar daahir ah oo dhalaalaya oo laabtana waxaa ugu xidhnaa suuman dahab ah oo afartii xayawaan midkood ayaa wuxuu toddobadii malaa'igood siiyey toddoba fijaan oo dahab ah oo ay ka buuxdo caradii ilaaha weligiis iyo weligiisba nool markaasaa macbudkii waxaa ka buuxsamay qiiq ka yimid xagga ammaanta ilaah iyo xagga xooggiisa oo ninna ma uu geli karin macbudkii ilaamaa la dhammeeyo toddobadii balaayo oo ay toddobadii malaa'igood haysteen